الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaan ku soo jirnay ama aan bilow uun ahayd afcaashii rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waanay dee masalan waxaanay ahayd oo afcaashaasi qaybo ayay yeelatay qaybtii koowaad unbaaba xalay ama iyo qaybtii labaad ayaynu soo aragnay khaasatan qaybta labaadna waa ficilka marka la eego dhinac laga eego dee waa ficil jibiliyahoo kaa iska caadige dadka kaleba kaba soo fula marka jaanib laga eego inuu dee cibaado dhexdeed dhacayo ama uu laba socdo iyo rasuulka ilaah oo dhici karta inuu waxani kaba soo noqnoqdayna waxaa dhinaca marka laga eego dee in qaradka uu yahay ee qaradkan uu rasuulku ula yimi inuu tashriic yahay iyadana ixtimaalkeed baa jiro labadaa ixtimaal dee waana kaa ina soo yidhi bal amhilana waan soo aragnay laba qowl baana ku sugan macnaa waxa weeye ciddii bal masalan raajax yeeshay ficilkani inuu dee jibilli yahay oo uu rasuulku saa dadka kaleba ay meel u degaan markaa ay dee meel kaba guurayaan ay socdaan oo kale waxa weeyaan iyo umuuraha fadhiis iyo socod iyo inuu taasun uu yahayna waxay ka dhigeen kaa hore mubaaxa uun inuu laba mid noqonayo halkan maxalkaasi aanu ahayn qoladii bal masalan dee waxa weeyaan jaanibkan kala raajax yeeshayna taas wey laakiin khilaafkooda kolley sababtiis waxa weeye waana asbaabaha khilaafka culimadu kolley taa fahamkeeduna aad buu mufiid u yahay waayo dee umuurahaas bal asbaabtii khilaafka iyo khaasatan khilaafka aadaabtiisii iyo waasha in badan oo dhallinyaradan kaba mida la arkay inay kaba maqan yihiin oo qowl meel ay ku arkeen ama sheekh dee laga yaaba sheekhnimada ama fulanun ay u tarjiixiyeen qowlkii un ay kaba dhigaan inuu ka sawaabkayo wixii kaloo dhammina uu baadilka yahay adab khilaafeedna meesha horta aanay olbo wa umuure ay tahayba in loo baraarugana ama bal habboonaan lahayd in la tarkiisiyo ee laba jaanib baa istacaaruday mid waxa weeyaan ama halkan asalkii iyo daahir asalki waxa weeye afcaasha caynkana inay caadi ay iskaba tahay jibillo tahay taas baa asalah de marka la eego rasuulkii ilaaha sameeyo cibaado weliba dhexdeed dhacdayna daahirku waxa weeye inuu tashriic yahay labadaasaa istacaarudo ciddii asalkaa hore raajax yeeshina waa tan kaba dhigtay inaanu dee sunno ahayn saa jalsadii isteeraaxada iyo amhaasheed kuwi iyagu daahirkan eegayna waa kuwan jaanibkii kale ay raajax yeeleeno in tashriic loolaba yimi oo kale bal markaa arrinku waxa weeyaanuun de waa sababtaas bay leedahay maaha un ruux iska diiday naskan oo yidhi anu kuma camal falaya meesha ma taalo balkaasi waa markaa intii aan xalay soo aragnay saddex maa habatat wixii ay sugnaatay khusuusiyatuhu khaasnimadiisii rasuulkii ilaahay uu markaa ama khusuusiyadiisii rasuulku uu laba gooni ahaa bihi ficilka caynkaasa wadalika milu jawaazi jamcihi isugeyntiisa uu isu geeyo oo uu cismadiisa isugu geeyo banaanida ay banaanayd oo kaleba weeye bayna akhara wax ka badan min arbaci niswatin afar dumara binikaaxi nikaaxuu kuba jamciyo liqowlihi tacaala yaa ayuha nabiyu inaa axlalnaa laka aswaajaka waxaanu xalaalkaaga dhignay haweenkaaga wa kunna waxaanay ahayd markan aayaddani ay soo degtay akhara min arbac afar kuwo ka badan bay ahaayeen wa nikaaxilwaahibati wa mithlu nikaaxilwaahibati tii iyadu bixisay ee hibaysay naftaha nafteeda ee rasuulka ilaahay uba hibaynaysay guursiga uu guursanayuu hibadaasun ku guursanayay iyadoon wax kale looga baahnayn taasba weeye rasuulka ilaahay iyadana u khaas ka ahayd wa liqowlihi tacaala tan khاalصة laka min duni الmؤminiin وامraأaة مؤminaة in wahabat nafsaha liلنabiyi in araada النabiy an yastankixa markaa ilahay muxuu ihi khاalصaة laka min duni الmؤminiin iyadoo taasi adiga khaalis ku tahay kugu gooni tahay oo dadka muؤminiinta hadday guursanayaan dariiqii loo jideeyey ee bal matalan meherka lahaa iyo weliga lahaa iyo shuhuudda lahaa inay maraan weeye ee tan kumay guursan karahayn walow rasuulka ilaahay dumarkii waahibaadkaa midna aanu ku guursan taas laakiin shay u bannaan baabuu ahaa isaga u khaasa haddaba ficilku hadduu noocaa yahay ay inoo sugan tahay ee daliil ahaan ay inoogu sugan tahay isaga inuu khaas ku yahay hore saan usoo sheegnay waxyaalahan khasaaistu ixtimaal kuma sugnaadaan waayo asalka waxa ah inay ummaddiisu rasuulka ilaahay waxaan uu la yimi ay la wadaagsanayso taas baa asalah markaa in hadday noqoto waxan inuu isaga u gooni yahayna waa in daliil loo helo daliil la helo meeshii haddaba wixii dee daliil inoo sugay ee rasuulka ilaahay khasaa'istiisii ahaa oo waxyaalo san oo kale u banaaniyo waxyaalo bacdalculamaa ay kaba dhigeen in isaga ay waajib ku ahayd oo ummadda aanay waajib ku ahayn iyo dee umuuro kaleo isaga laguma karaameeyuu dadka kale kalaba gooni aha ama ambiyadii kale iyo umuuro badan bay khasaa'istu gelaysay umuurahaas oo dhan afcaasha caynkaasi dayasho ma laha lagagamana dayanayo dadkuna lama wadaagsanayaan fa hadaa ficilka caynkan ah laa shirkata wadaagsi lala wadaagsado rasuulkii ilaahay liaxadin axadna uma sugnaanin macahu maca nabiyi sala allahu alayhi wasalam fiihi ay fii hada alficli ficilkan oo waxa weeye ka saddexaad aba dee afcaashii baan kuba jirnaaye waxyaalaha rasuulkii ilaahay dee uu laba imanayey laakiin adiladu ay noo caddaysay inuu isaga u khaas ay tahay ama khasaa'istiisa ay kaba mid tahay taasina ma aha wax lagaga dayanaya rasuulka ilaahay ama lala wadaagsanaya ise ay ku gooni tahay haddii ay sugnaato weeye inay khasaa'istiisii ay kaba mid tahay kolley a'imadna umuuraha aada bay uba caddeeyeen kutub dee maalan walow aanay u khaas ahayn ay dee qeyb weyn oo umuuraha kaba mida ama dee xayis weyn ay kaba siiyeen khasaa'ista rasuulku way jiraan kuwa ay u gooni yeeleenna way jiraan oo kutubtan shamaaisha oo kale iyoba dee qeyb khasaa'istiisii way kuba timaadaa shifaha qaadiciyaad iyo shuruuxdiisa waayo shuruux badan buu leeyahay oo nasiimu riyaad iyo mala kuwooda ugu waasacsan ay yihiin oo isna madbuucaad fawaaid badan kaa khafaaji iyo kuwaasna kolley dee qeyb weyn oo umuurahan kaba mida way kuba sugan tahay suyuudi xataa alkhasaa'is alkubraa buu leeyaho la madbaceeyo oo malaa dabca lahu mujaladiya mid saddexibaa ay jirto haddaba dee kolley kutubtaasa maxalkeeda kutubta fiqiguna khaasatan shaaficiyadoo kale kuwooda waasaca nikaaxa bilowyadiisa ama kitaabu nikaax bay geeyaan khasaa'ista rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oy kagaba hadlaane bal umuuruhu waa in daliil ahaan ay noogu caddaato haddii kale laguma xambaarayo khasaa'ise taasna ficilka caynkaasna rasuulku u gooni yahay afar maakii waa isaguna waa qaybihii dee ficilka afcaasha rasuulka loo qaybinaya kii afraad waxa weeye maa ficilkii kaana ahaadee bayaanan caddayn u ah linasi nas qur'aaniyan qur'aan ah oo nas qur'aan ka mida ayaa rasuulka ilaahay ku camal falayey naskaas baanu fasirayay oo ficilkan uu ku caddeeyey uu laba yimi kaasba weeye wadaalika ka qadcihii goyntiisiiba weeye sala allahu calayhi wasalam yadda saariqi kii tuugaa gacantiisa uu gooyey min alkuuci halkaa kuuca uu kaba gooyey bayaanan iyadoy taasi caddayn u tahay iyo tafsiir liqowlihi tacaala ilaahay qowlkiisii uu yidhi wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa kii dee isagu ragga ahaa ee waxaday iyo haweenaydii waxaday gacmahooda gooya gacantuna min ru'uusi lasaabic ila lmankib baa gacan ah maxaa rasuulkii ilaahay caddeeyey dee gacantu inaan dee mankibna laga goynayn diraacana laga goynayne halkaa mifsalka un lagaba goynayo ficilkiisii xaddii buu oogayey buu ku caddeeyey taasoo kalena waa qeyb oo dee bal matalan xukumkiisa waan arki doonaa waxa kaa xukumkiisu noqonayo xadiidkan markaa halkan kuma soo arorayna hore aan wax filayaa dee aanu soo markii halkii mujmalka aan soo haynay buu mar horeba aynu soo marnay waana ta aan nidhi dee axaadiistan saxiixa inooguba sugan kutubtan saxiixa waxaaba kuba timi uun rasuulka ilaahay dee inuu gooyey sida haweenaydii maqsuumiyadii ahayd iyo ciddii kaleu gooyey laakiin meesha uu ka gooyey kutubta inoomay dhicinba taas waatan oo laakiin bal xadiidkan uu sheegayaa san hamaanta horeba soo sheegay isagoo camr bnu shucayb can abiihi can jaddihi xadiidkiisiiba ah daraquni ayaa wariyey oo inuu rasuulka ilaahay saariq loolaba yimi kii dee safaan go-iisiiba xaday oo uu gooyey halkaa gacantiisa mifsalka uu kaba gooyey ama mifsal alkuuc uu kaba gooyey waa xadiid daraquni wariyey kolley sanadkiisana saa jahaala kuba sugnayd ibnu abi shaybana xadiid mursal oo noocaasuu wariya laakiin nin taabiciya ayaa irsaalinayey laakiin horesan usoo sheegnayba ibnu qudaame iyo sidauu inoo soo naqliyo abubakar iyo cumarna qowlkooduu soo naqliyo wax mukhaalifoo meeshii ima jiro waa masale in halkaa laga goynaya itifaaq walow dee axaadiisa caynkan uu tilmaamayaa kuwaas darajadooda ay yihiin waka acmaali lxaji xajka acmaashiisiiba weeye oo salaati salaadii ujeeddadu waa xajkii rasuulka ilaahay xajay ficilkiisi iyo acmaashii uu laba yimi iyo salaadan uu ina tukinayo ina soo gaadhsiiyey afcaashiisa ama ficilkiisa xaggaa salaada marka uu tukanayo uu laba imanayey fahuma acmaasha xajka iyo salaadu bayaanun waxay caddayn u ahaayeen oy u yihiinba liqowlihi tacaala ilaahay qowlkiisii yihi waaqiimuu salaata iyo wa qowlihi ilaahay qowlkiisii yihi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila laanay salaadii ilaahay ooga ayuu ina yidhi markaa salaadan bal maqrib baan tukanee saddexda ragcadooda ee qiyaam lehee rukuuc leh sujuud leh juluus bayna sajdatayn iyo ictidaal iyo umuulaha leh atixiyaad oo kale ee qur-aankii sidaa inooguma sugnee rasuulkii ilaahay baa ficilkiisii inoogu caddeeyey markaa uu ficilkiisii uu laba yimina qowl ahaanna wuu ina faray sidaa uu sameeyey inaan samayno ayuu ina faray oo kale maxaa ficilkaasi haddaba uu caddaynayey oo uu inoo sharxayey ilaahay qowlkiisa yihi waaqiimu salaata oo salaadii layna faray waa salaadaa rasuulka ilaahay tukaday xagga xajkana ilaa dee ilaahay waa ka yidhi dadka ninkii karayee isagu mustadiica xaj baa ku waajibay oo ilaahay kuba leeyahay ruux kastoo muslim oo dee istidaacadaa leh oo dee markaa mukalafna ah haddaba bal xajkii dee luqadiina wixii lagu odhanayey waa la yaqaanaabe eh laakiin xajkan bal maalan dawaafkan meelode qur-aankii ha kuba sugnaato sacyigii ha kuba sugnaatee laakiin inta ay tahay tirada dawaafkaas iyo waktiga isna la dawaafayo oo kale iyo umuuraha kale laba ictibaarinayo iyo bal xajkan dee aynu ognahay bilowgii ilaa dhammaadkii siduu yahay rasuulkii ilaahay baa ficilkiisii inoogu caddeeyey qowlkiisiina wuxuu inoogu amray sidaa uu camalkaa uu laba yimi intaynu ka baranno inaynu taasoo kale ula nimaadno marka afcaashiisaasi maxay bayaan u ahayd xajkii layna faray waa markaa ah kaas ilaahay inagu waajibiyeyba ah kaa rasuulka ilaahay siduu u xajay buu noqonayaa haddaba bayaan bay u tahay aayaadka qur-aankaa walidaa sidaa daraaddeed buu qaala yidhi sala allahu calayhi wasalam salluu kamaa ra'aytumunii usalli horena xadiidka waan usoo maray u tukada waa xadiid bukhaari wariye saa ay aragteen anigoo u tukanaya wa qaala waxaanu yidhi rasuulkii ilaahay khuduu qaata waa markii uu xajayey canii aniga xaggayga waxaa ka qaadataan oo dee u fiirsada oo igaga dayataan markaas manaasikakum manaasigtiin waa sida xajkiina iyo mansagiinaas aa u gudanaysaan iga qaata bal xadiidkana muslim waa soo saaree laakiin laftigiisu wuxuu ahaa dee markaa uu camalkana laba imanaya weeye litaأkhuduu manaasikakum fainii laa adri lacalii laa axuju bacda xajati haadihi xadiidkii jaabiree dheera macnaa manaasigtiina qaata oo iga barta waxaa laga yaabaaba inaanan xajadaydan dabadeed aanan soo xajin dee waana sii dhacday oo kale lafti nasaa-i ayaa wuxuu ayaa ayuha annaasu khuduu manaasikakum oo lafdiga cani baan isna laba socon fainii laa adri lacalii laa axuju bacda caami haada bal xadiidka asalkiisu kolley kaa weeye oo rasuulka ilaahay intuu ficilkiisii laba yimi ayuu yidhi iga qaato waa kaa xajkii laydin faraye markaa faadal qismu qismigan saddexaad inay saddexdii qismihii hore waan soo ogaanay mid isagu waa umuuraha dee ah uun jibillo maxdiya oo cunid iyo cabid iyo hadda aan kayfiyadiina lagaba hadlahayn waa taa nidhi dee waxa weeyaan mid baan ka qaadan karnaa xukunkaasi inuu mubaaxiyo rasuulka ilaahay xaaraama lamu imanahayn xataa karaaha bal libayaan iljawaas awqaada qaarkeed culimadu barhkooda ugu xambaareen karaahana lama imanahayn waa wax mubaaxa laakiin dee maxalkii qudwada ma aha saan xalayba soo sheegnay kan isagu mutaradidkiina labadii qowl baa ku sugan oo ikhtilaafka culimada in kaa hore la raaciyo oo isaguna shay iska mubaaxa uu noqdo iyo in jaanibka tashriica la raajax yeelo uu sunno noqdo iyo wax manduuba qurbuu noqonayaa markaas kii saddexaadna waxaan soo aragnay dee lagama dayanayaba rasuulkii ilaahay kan afraad markaa xaalkiisu muxuu noqonaya kan eeg waxa layna faray ama aayaad qur'aana naskiibuu caddayn iyo sharax ama tafsiil u yahay ilahay baana yidhi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim waxa ilaahay baaba yidhi sidaa dadka ugu caddayso waxa qur'aanka laguba soo dejiyood adigu waa ficilkiisiiyo qowlkaaga aad ugu sharaxdidba wey haddaba kaas xukmuhu xukumkiisu lilummati dee kan waa wax horta lagu dayanayo laakiin arrinkiisa ama xukumka uu kaasi yeelanayo mawaajiba ama sunna muxuu yahay waa xukmulmubayani kolba waxaa la caddaynayo xukumkiisa bilfatxi oo hadda ujeeda almubayan oo dee waaba dee ujeedadu waa ism mafcuul waa ka la caddaynayo kolba ujeedadu naskan qur'aaniga ah ee la caddaynayo dee waa isagiina dee amarkaasaaba labada aayadoodba ama taasa inoogu sugnaa maxaa xukumkiisu yahay kaasunbaa ficilkana uu la xukum noqonayaayo fa fi lwujuubi wujuubka figiisa saa waqiimu salaata dee amarkan ilwujuub buu ahaa walilaahi cala nnaasi xijulbeytna wujuub buu keenayey ficilkan rasuulka ilaahay la yimi iyagoo ku fasiraya dee waa waajibkiibuu caddaynayo waajibkiibuu noqon fa fi lwujuubi waajibun wa fii hayri haddii aanu ficilkaas ama waxaan mubayankii aanu waajib ahayn waxaan dee uu caddaynta u ahaa ama sharaxa u yahay iyo tafsiirku aanu waajib ahayna bixasabi dee kolle waa qurbo waa shay daacaa laakiin xasabkiibuu noqon sida dee isagoo nud sunnaba noqdoo kale shan maa facalahu sala allahu calayhi wasalam wixii rasuulka ilaahay la yimi laa lijibilatin jibilla ahaan ulama imano shay khilqi oo dee dadkaba ka wada dhaca oo dee dadkii ruux kastaaba caada ahaanba la isagala yimaado taa ulama iman walaa libayaanin nas qur'aana oo caddayn u ahaana ma jirto caddaynna ulama iman walam tahbut may sugnaana khusuusiyatuhu lahu gaarnimada uu rasuulka ilaahay arrinkani uu gaar yahay ama uu ku khaas yahay isaguna taasna inoomay sugnaanoo dee waa ta aan soo sheegnay khasaa'istu daliil la-aan ma sugnaato ixtimaalkuma sugnaato ujeeddadu daliil inuu ficilkan ama arrinkani rasuulka ilaahay uu khaas yahay saa afar dumara wax ka badan oo la guursadoo kale aan ognay inay khaas ugu ahayd arrinkaa taasna inoomama sugno daliilkaa ma hayno fa haadaa waana ficil rasuulka ilaahay la yimi macnaha ficilkan waa ficil rasuulka ilaahay la yimi nas qur'aaniyu inoo caddaynayu inoo sharaxayo bayaan u yahay ma jirto uu ku camalfalaya rasuulka ilaahay daliilna uma hayno inuu isaga khaas kuba yahay ee umuuraha caadigaasee wax la cuniyo wax la cabid iyo cunid iyo fadhiisi iyo seexasho iyo socod iyo bal markaa taasoo kale wax la fuulay iyo laalogeyn iyo waxaasna jaanibkaasna maba aha bal haddaba noocaas ayaa labay u kala saareenoo fa haadaa kaasi calaa qismayni laba qaybood ayuu noqonayaa oo waxa weeyaan dee laba qaybood baa uu kala baxaya ta koobaad an yuclama in la ogaado xukmuhu xukmu hada alficil ficilkan xukumkiisa binisbati ila rasuuli sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay marka loo eego oo rasuulka ilaahay ficilkan waa la yimi umuurahaasna midna ka mida ma aha laakiin waxaa la og yahay waxaan uu rasuulka ilaahay ula yimi muxuu ula yimi ma waajib uu isagu gudanayaa ma shay sunno abaa ise waa shay iska mubaaxuu laba imanayo adigu bal rasuulka ilaahay markaan eegno ficilkiisan uu laba yimi xukumkiisaan markaan isagaa u nisbayno aan garanaynaa laba og yahay oo xukumkiisi waa la ogyahay ama waajib ha noqdo ama sunna ama watane oo min wujuubin waajibnimo ah aw nadmin sunanimoah xukumkaasi aw ibaaxatin ibaaxaan fa yakuunu wuxuu noqonayaa markaa kaa haddii xukumkiisii aan kaba warhayno dee markaa rasuulka ilaahay aan u nisbayno xukmuhu waa ficilkaa xukumkiisu lilummati ummaddii ina iyaguna waa lagaga dayanaya rasuulka ilaahay kadalika saasoo kaleu noqono hadduu rasuulka ilaahay wax waajib ku ah uu ficilkani ahaa ummaddiina waajib buu ku noqon hadduu sunno u ahaa rasuulka ilaahay ummaddiina sunna u yahay taasoo kale hadduu shay mubaaxun iska ah dee ummaddiina taasunbuu u noqonaya wadalika ka salaatihi sala allahu calayh wasalam fi lkacbati rasuulka ilaahay kacbada dhexdeeda salaaduu ku tukaday weeye dee kacbada dabadeeda waa kii qaaliban ama ayuu ku tukan jiray ee waqti awqaadda kaba midah maanaa soo noqnoqon ayaa rasuulka ilaahay salawaatullahi wasalaamu caleyh fatxu maka ayay ahayd ayuu galay isag iyo dad aada u koobnaayo ninkii dee miftaaxa kacbada hayay ee cuhmaan ibnu dalxa uu kaba mid yahay ayaa galay dee waxaa la galay bilaal iyo ayaaba laba galay usaama iyo dee intaasaabay ahaayeen waana maalintii fadxu maka uun ee sanamadiina rasuulka ilaahay burburinayey gudaheedana waxyaalihii dee tamaasiishiiyo wixiina uu kaba soo saaray kuba sugnayd bal markaasay ahayd albaabkana waa la xidhay kolley waana markaa dee koorfurana waxaa laga soo qaaday ciddii haysay cusmaanna laakiin dee muslim buu ahaayo dee kolley sida kutubu tafsiir barhkood dhaacdoo kale ama kutubta asbaabu nuzuulka ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha ay dhahaan markaasay kuma soo degto waa sababtii cuhmaan kuba islaama iyo markii miftaaxii dib rasuulka ilaahay ugu soo celiyo isagoo islaam uu kaa qaadayaaye kolley taasi waxyaalahaasi ma jiraano dee hore u islaamay waqtigaa horteed buu saxaabigan islaamay be in ama madiina buu tegaye waxa weeye bal maalintaas baa salaaddii ku haddaba salaad buu ku tukaday ama laba ragcadood baabu tukaday salaad baa adigu ku tukaday marka wuxuu leeyahy salaada uu rasuulka ilaahay kacbada dhexdeeda ku tukaday maxaa tahe waqad calimnaa waxaynu ognahay oo dee sharcan aynu u ognahayba buu leeyahay annahaa salaadaasi fii xaqihi sala allahu calayh wasalam jaa-izatun inay isaga xaqiisa marka la eego inay waa kaasoo salaadihii faradkayd mid ka midana may ahayn inuu halkaas salaad ku tukadaa dee shay u bannaan baabay ahayd fa hiya lilummati cala aljawaas haddaba salaad kacbada dhexdeedaoo lagu tukado ummaddiina waa cala aljawaas dee way iska jiraan khilaaf bayna ahlilcilmi barhkood ama farad sunno un baa lagu tukanaya farad laguma tukan kariya waxyaalo qowl laakiin rasuulka ilaahay waa kaa ku tukaday dee markaasna waxaynu idhaahna waa waajib oo salaadu waajib ku ahayd buu halkaa inuu ku tukaday ay waajib ahaydna may jirin dee sunanimadkaasay noomay soo aroorine dee waa inay salaaddii inuu kuma tukada ay u bannaanayd markaa ummaddiina kacbo dhexdeed inay ku tukadaan taasi way u bannaan tahay wey taas waxaa la ogyahay xukumkii laba an laa yuclama ilaan la ogaan xukmuhu ficilkii rasuulka ilaahay waa la yimi inihii horeynu soo sheegnayna mid kamida ma aha markan egna rasuulka ilaahay la imaatankiisana dee iyo ficilkan uu la yimina isagaa xukumkiisu wuxuu ku ahaa waa waajibnimo iyo sunanimo taa ma ogin weeye an laa yuclama xukmuhu binisbati ilayhi sala allahu calayhi wasalam oo ficilkii waan haynaa jibillo ma aha bayaanas qur'aaniya uma aha khaasna isagii kuma aho wax daliilo caddaynaya inuu khaas ku yahay maba jiraan gees kale ficilkan bal taa waatan uu yidhi dee inuu jaa'is ay u ahayd salaadaasaynu ka warhaynaaye ficilkan wuxuu la yimi inuu ficil waajib ku ahaa iyo inuu sunno u ahaayo taasna ma garanayno bal kaasba oo ma ogin haddaba wa fii hada alqismi qismiga arbacatu aqwaalin maxaynu inagu ka yeelaynaa binisbati lana ilaahayna wuxu uhi laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana dayasho fiican baa idinku sugnayd dee arrinkana waaba umuurihii dee lagaga dayanayey maxaa laakiin xukumkiisu noqonaya maxaa ficilka caynkaasa la imaatinkiisa iyo ka dayashadiisa aan ku tirinaynaa xukumkeedu muxuu noqonaya afar qowl buu inoo soo naqlinaya wuxuu uhi midi waa alwujuubu waajibnimo camalan bilaa xawadi iyadoo sida ixtiyaadku ku sugan yahay lagu camal falay ujeeddadu waa heerkii ugu adkaa oo dee ficilkii waajib uu noqon karaa sunnuu noqon karaa shay mubaaxoo jaa-isana waa noqon karaa marka meesha waxa weeye waxa dee karaaha iyo xaaraamniyo waxaasun baanu noqon ahayn markaa laakiin xagga ixtiyaadka ku sugan yahay ee dee ruuxa dimadiisu ku beri noqonaysa amaan lenay bara'atu dima ayay aada ugu dhowdahay waa isagoo dee ixtiyaadku siduu kuma sugnaa hadduu yidhaaho waa sunne ama waa mubaaxuu iskagaba tago oo xukumku aanu taaba ahay inuu waajib yahay oo meeshii waajib uu ka tegay ay timaado iyo hadduu bal isagii isidh bal maalan ixtiyaad la yimaado la yim markaa wixii uu sameeyo oonu kaba tegin bal xataa sunnaba marka dambe haba noqotee dee dimadiisu waxay ku beri noqon ama ixtiyaadka u dhow iyo ixtiyaadka ku camalfalkiisu tan buu noqono waa waajib in lagaba dhigo kaas wahuwa qowlu abi xaniifata wa bacdu shaaficiyati wa riwaayatu can axmeda bal qolooyin baa kuwa inoo magacaabaya ayaa le ficilkaa waxaan ku xambaaraynaa inuu waajib ahaa oo dee ummadiina bal maalan markaa uu waajib ku noqonayo dee rasuulka ilaahayna taa uu ku baahan annadbu ka labaad waa sunanimo waa qowlkii labaad maxay tahayna tani waa lirujxaani alficli cala tarki meeshii kol haddaanu dee jibille iyo umuuraha ahayn in ibaaxo un uu keenayana aanay inoo caddaan dee arrinka ugu markaas meesha aan la iman karnaa kol hadduu qurbo iyo qurbadu ina ibaaxo ma noqonaysee waa shay daaco iyo cibaado loola yimaado taasna axwaasheeda waxa ugu yari waa sunanimo bal markaa markaan eegno dee waxaan oo laga tagay iyo waxaan oo la sameeyo marka wuxuu qurbo yahay ficilka dee iyadoo la sameeyaa xataa dee marka aanu waajibba gaadhsanayn ka mudan oo ka horeeyo ka raajaxsan marka waa iyadoo sunno lagu xambaaro sababtuna dee waa ficilkii waxaan la samaynayaa meeshii kaba raajaxsan ka tag lagaba tago ina kol haduu wuxuu qurbo yahay wahuwa qowl bacdu shaaficiyati wa riwaayatu can axmeda aydan taasna waa qowl labaad oo axmed leeyahayna ama riwaayo labaad oo laga soo wariyay bacdu shaaficiyana qowlkood weeye alibaaxatu in lagu xambaaran waxan inuu bannaan yahay liannaha almutayaqanu markan eegno dee kuwa hore ixtiyaad baabuu noqon karaye dee waxa aan hubno kol haddaan wax keenayo wujuub inoo caddaynaya ama sunanima aanay jirin waxa meesha la hubee yaqiintii waa inuu waxani mubaaxa ma jaa-is yahay waayo ficilkan rasuulku karaahana ma noqonayo waa taa nidhi xaaraamna ma noqonayo isagu ma samaynayo oo dee xaggaasna macsuum baabu xaaraamnimadkii ka yahay waxaan dee laga roon yahayna rasuulka ilaahay lama imanayo bal haddaan dee bayaan jawaasood markaa fii xaqihi karaaha ay ku taha aanu kuba noqon aanay dhicin bal markaa wixii dee laakiin la hubay umuuraha kale waa dee waa maalan e halaba raajax yeele laakiin xaddii dee aan lahayn waa iyada shaki kuma jiro waa ibaaxadii marka waa intaa laguba xambaaro walaakin hada fima laa qurbata fiihi laakiin marka ibaaxo wixii lagu xambaarayo ee laleeya taasaan hubnaa waa wixii aan ina qurba kuba sugnayn ama daaco aanay kuba sugnayn id ilqurabu id cili alqurabu qurbooyinka ama waxyaalaha qurbada waa jamcu qurbatine laa tusafu bilibaaxati ibaaxo laguma sifeeyo dee salaaddii baaba iman karta laakiin salaadiina qurbo may ahayno dee salaadda markaa kamu hadlahayne waa tukasho kacbada dhexdeeda lagu tukado taas bay jawaaska kaba dhigayna salaada nafteedu qurbo mooye wax kalama noqon karto oo hadalkanaaba imanaya halkaa horeba laakiin waa iyadoo kacbada aan loola bixin qiblada waa la qaabili jiray laakiin dhexdeedii laguma jiro taas baa halka jawaasnimadka taa hore uu ina soo yidhinay daacadii iyo salaadii waaba qurbo marka halkan wuxuu hadduu qurbo yahay dee kolley cala alaqal waa in sunno lagaba dhigo laakiin wixii aan qurbo ahayn qurbanimo ani kaba muuqan ayaaba dee ibaaxadan la odhanaya qowl afraad ee tawaqufu ka joogsi ujeeddadu aan wujuub iyo sunno iyo waxyaalaha la odhanay dee ilaa xukunkeedu inoo caddaado in laga joogsado sababtuna waa licadami macrifati lmuraadi wixii looga jeeday ama waxaan xukumkiisa ayaaban la garanahaynba wa huwa qowlu lmuctasilati tawaqufku muctasilo qowlkeed weeye kole waa sa uu idlaaqay maka ama musanifiintani ay idlaaqayaan bal qowlkan tawaqufku waa riwaayo saddexaad oo axmed lagaba wariye way tahay oo waxaa doortaan inaan xalayna soo hayno abulkhadaab la yidhaha kitaab atamiid la yidhaahna leaan xalayna tarjamadiisa soo yar sheegay waaba qowlka uu doorto sidaa sharxu kowkab ilmunir qolooyinkaa ama sheekha mualifkaasi uu kuba soo naqliyo xagga shaaficiyada abutayib idabari iyo sayrafiyana waa qowl ay kuba tegeen bal waana qowlka uu doorto abu isxaaq shiraaziye isagoo in badanoo mutakalimiintii iyo shaaficiya barhkood kaba soo naqlinayo ama uu raajax yeelo bal markaa dee qowlku iyagun kuma koobna sababtuna waxay leeyihin dee arrintan sunno iyagoo hadduu ixtimaalaadkaasi jiro midkood inu iska raajax yeelo iyadoo inayn wax inoo raajax yeela jirin nooc taxakun bay noqonaysaa dee wixii haddaanu waajibnimo ka dhigayno ama nadbi kaba dhigayno ama umuurahan waa in wax inoo raajax yeelaya inay umuurahani waa kuwaas wada imanaye waa inay jiraan marka markaani taasi jirin waa dee qowlkoodu baltan laakiin wixii dee bal maalan kol haddii ilaahay yidhi laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana dayashadii fiicnayd dee waxa ugu yaree lala yimaadaa waa in iyadoo rasuulka ilaahay baa waxaan sameeyey loo samaynayo maha dee samayn kariyone iyadoo taa loo samaynayo lalaba yimaado dee aqal axwaaliha kolley nadbinimo ayay noqonaysaaba markaan jaanibkaa eegno wa hada adcafu laqwaali qowlkan dambe aqwaasha ka ugu daciifsan weeye lianna tawaqufa joogsiga wax laga joogsanaya laysa fiihi ta'asin dayasho rasuulka ilaahay lagu dayanaya kuma sugno kol hadii la yidhaha laga joogsado fataxasala lanaa waxaa inoo xasishay oo dee inoo xaasilba inooga noqonaysa min hadihi alaqwaali alarbacati afartan qowl ee ay markaa wixii aan xukumkiisa la ogeyn binisbati ilayhi sala allahu calayh wasalam ficil uu la yimin ah bal afartan qowl ee kuwa soo aroortay ama kuba timi waxaa xaasilku uu noqonaya anna saxiixa qowlka saxiixii waxa weeye alficlu waa wixii in lala yimaado ta'asiyan birasuulillaahi sala allahu calay wasalam waa rasuulka ilahi iyadoo lagu dayanayo markaa maxay noqon waa wujuban aw nadban dee ama waajibnimo haba noqoto ama sunanimo ha noqoto cala alaqal in lalaba yimaadoo la sameeyo dee qurba ahaana loo sameeyo rasuulka ilaahi lagaga daydo taas baa bal waxa raajixo markaa wuxuu noqonayaa un ficilkii aanu inoo caddayn bal xukumkiisu markaanu eegno rasuulkii ilaahay iyo waxaan uu laba yimi dee kol haddii aanu dee aan isaga khusuusiyadiisii lagu xambaarin waxaa bal dee muhimku waxaa imanaya ta'asir rasuulka ilaahay lagaga daydo taasugna wuxuu noqonayaa ficilkii oo lala yimaado iyadoo loola imanayo rasuulka ilaahay baa la yimi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh taas baa ta'asigu noqonaya haddii dee ka tag wuxuu ka tegay aad kaga dayanaysidna waa wixii oo looga laga tago iyadoo waxaa looga tegaya uu yahay lianna rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam tarakahu ama iyadoon ruuxa taasi kuma jirin rasuulka ilaahay dee ficilkan aad kaga dayatid ama tarkigan laakiin uu ficilkii la yimaado ama tarkigii muwaafaqo way noqon rasuulka ilaahay waa kan ku waafaqay laakiin nooc ta'asigii ma jiraan oo ta'asigu wuxuu keenayaa arrinkan qasadkan ah dee ficilkii in lalaba yimaado loola yimaado rasuulka ilahay baa sameeyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ama laga tago taa looga tago umasalu waxay ku miaaliyeen lihada alficl ficilkan ficilku sheegaya waa ficilkan rasuulkii ilaahay laba yimi xukumkiisuna binisbati ilayhi sala allahu alayh wasalam aynaan ka warhayn markaa hore ama aynaan ogeyn waxay mihaal ugaba dhigeen dee qowlka raajixina uu yahay koloduu taaya horta bal rasuulka ilahay in lagaga daydo ama nadbi ha noqoto ama wujuube waxay mihaal ugaba dhigeen bikhalqihi sala allahu alayh wasalam bixintiisii rasuulka ilaahay bixiyey naclahu kabtiisii uu gashanaa fi salaati salaada dhexdeeda fakhalaca way bixiyeenoo asaxaabatu asxaabtii ku daba tukanaysay kulluhum dhammaantood nicaalahum kabahoodii ayay bixiyeen falama ntaha nabiyu falama ntaha sala allahu alayh wasalam markuu ka dha dee ka dha ka baxay ee uu markaa dhammaystay salaadiisii ayuu sa'alahum dadkii weydiiyey can khalcihim wa can sababi khalcihim bixintooda sababteed nicaalahum kabahooda ay bixiyeen qaaluu waxay yidhaaheen ra'aynaaka waxaanu ku aragnay facalta adigoo arrinkaa sameeyo adoo kabihii iska bixiyaanu ku aragnay fa facalnaa anaguna adigoonu kugu dayanayno ayaanu sii yeelnay fa qaala lahum rasuulkii ilaahay baa wuxuu ku yidhi ataanii waxaa ii yimi jibriilu jibriil salaadda dhexdeedii buu ugu yimi wa akhbaranii wuxuu ii sheegay oo iigu warramay anna fii nacli kabtayda inay ku sugan tahay ama uu ku sugan yahay adan dhib ama nijaasi fakhalactuhumaa saasaan kala isaga saaray oo xadiid adigu abu daa'uud iyo axmed iyo ay wariyeen saxaabiga warinayana abu saciid alkhudri uu ahaa ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan iyona ay saxiix yeeleen oo waa xadiid markaa martabadaas baleh a'immadaasi ay saxiix yeeleen rasuulka ilaahay isagoo dadkii kabuhu ku tukanayay dee waanay ka sugantahay rasuulka ilaahay inuu kabihiisa ku tukaday iyo isagoo aan kaba lahayn inuu tukaday labada xaalabo way kaba sugan tahay oo taasi waa wax labadaba inoogu sugan oo labada xaalaba waa laba xaalo oo bannaan weeye oo ruuxii markaa kaba ku tukada dee laguma inkirayo laakiin dee waxaa inkaar yeelanaya masjidka sidaa u goglan taas hadduu la soo galo yidhaha kabaan la soo gelaya o dariiqa la soo mariyo gogashii iyo wixii dee way keenayso bal ma dhihi nijaasayne dee ay wasakhayso meeshii iyadoo aan ognahayna masaajidda xataa dee inay kaba mid tahay ikhraaj ulada si uu rasuulku waxyaalo dee ama saxar yar iyo waxyaalahaasoo kale oo laga saara inay xasanaadkii kaba mid tahay oo dee tadliifkeeda layna faray taasoo kale inagoo dee salaad ahaan loo diidaya aanay jirin laakiin waxaa lagu inkirayaa dee gobashan saasa ee dee nadaafadiya markaa inuu kabi lagula joogjoogsado taasoo kale u yidhaha rasuulka ilaahay baa la soo galay rasuulku halkuu la soo galay ciid bay ahayd masjidku siwir ma lahayn gogol ma lahayn waxba ma lahayn ama banaan kalaabuu ku tukanayay waa masjidkaa uu farayay dee xaka haddii lagu tufay in dee ciiddiisii laguma aaso bal iyaday dee bal kafaaro si ay u noqotoo kale markaa taasoo kale dee waa baab kale oo ruuxi laakiin waxa weya rasuulka ilahi labadii xalaba u kaba sugnaatay dadkuna ay ku daba tukanayeen iyaday taasi jirto ayuunbuu kabii saaray dadkii markaa maxaa dhacday waa halka laynooga jeedee ficilkan may garanahayn rasuulka ilaahay wuxuu u saaray eeg may garanahayn waanay ogaayeen dee in salaada lagu tukan karo waa kaa ku tukanayay waxaan yimi iyo taa war umay hayn laakiin maxay noqotay dayasho rasuulka ilaahi ay kuma dayanayaan waana taa ay raajax yeelayaan ee ah dee jaanibkii ficil iyo jaanibkii taasi inaynu wixii aan xukumkiisa binisbati ilaahi aynaan ka warhayn jaanibkaa la raajax yeelo oo dee tawaquf laga joogsado iyo in ibaaxo un lagu idlaaqo labaduba kolley nooca taasigii dee way ka baxaysaaba bal markaa taas bal haddaba saasuu rasuulkii ilaahay deeta iyagii waa kan inoo soo socdo fa innahu rasuulku aqarahum wuu ku sugay calaa khalcihim bixintii taasiyan bihi dayasho ay ku dayanaya oo mu odhan dee inaad bixisaan may ahayn iyo waxyaalo mu odhan kol haddaa xukumkaa hore ogeydeen ilaan idiin diidayo ee dayashadii imaka kumuu canaanan ee wuxuu u sheegay un sababtii uu isagu u bixiyey walam yacib calayhim kumuu ceebayn arrinkaa ah khalcigan dee markii horeba la ogaa inaan dee kabaa lagu tukan karo salaadii ay maanta rasuulka ilaahay kol hadduu bixiyey ficilkiina aanay garanayn wuxuu uba bixiyey ay haddana kaga daydeen oo dhan maca annahum iyagu lam yaclamu lxukma xukumka may ogeyn oo kamay warayn xukumkan khalcigani uu leeyahiy sababtii qabla ikhbaarihi yahum intaanu rasuulka ilaahay uba sheegin bal halkaas waxaan kaga baxaynaa ficilkii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh noocisna bal ficilkiisii la mida ama ficilkiisii maxalkii dejisan oo kooban baa inoo soo socdo waa sunnaha qaybtii saddexaad oo sunnuu rasuulkii ilaahay ama xadiidkiisu waa qowlkiisa iyo ficilkiisa iyo taqriirkii taqriirkii baa intan yaree koobaama inooguba iman doona taqriiraatuhu sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay taqriiraadkiisii taqriirku waxa weeyaan dee taqriiraad jamcu taqriirina waa sugid wax cid lagu sugo oo waa ficil ruux la yimi oo uu agtiisa kula yimi ama uu ka war helay oonu rasuulku inkirin ama hadal lagu hadlay oo uu markaa agtiisa laga hadlay ama uu ka war helay rasuulka ilaahay uu ogaadayna wixii aynaanu kaba warhayn taas taqriirkiisii ma odhanayne oo uu rasuulku aanu inkirin waayo wuxuu hadduu baadiliya waa inkiri lahaa marka taasoo kale dee mashruuciyadiisa laga qaadanaya ama wax jaa-isa cala alaqal inuu yahay bal taqriiraadkiisii watulxaqu way haleelaysaayo ama waa la haleeshiinayaa taqriiraatuhu taqriiraadkiisa sala allahu calayh wasalam biafcaalihi afcaashiisun baa la haleeshiin weeye oo taqriiraadkiisu waxay la xukum noqonaysaa ama la haleeshiinayaaba afcaashii rasuulku laba yimi fa kullu amrin amar kasta oo aqara uu sugay rasuulkii ilaahay calayhi amarkaa korkiisa shaksi laba yimi ama dee sameeye uu ku sugay walam yunkir aanu inkirin calaa faacilihi kii sameeyey aanu kuba inkirin fa xukmuhu kaa xukumkiisu xukmu ficlihi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay ficilkiisii ayuunbu la xukum noqonaya khaasatan waa ficilkan a dee noocan dee tacasiga ama bannaanidaan guud kaba qaadanayno oo dee kollay umuurihii ficilka imanaya oo dhami ma wada imanayaane laakiin shaygaasi waa inuu shay jaa'iza yahay ayaa horta ta inoo soo baxaysa ay tahay qawla kana dalika alamru amarkaasi qowl haba noqda aw ficlan oo hadduu qowl yahay hadduu ficil yahayba bal xukumkii ficilkuu yeelanayaayo dee ficilkuna haddaanu bayaan linasin qur'aaniyinba uu ahayn oo halkaa wujuubnimo kaba kasbada ficilka mujaradkii kolley wujuub muu faa'iidaynahayn laakiin dee bal arrinkan mashruuciye ahaan iyo jawaaz ahaan ayaaba inoogu sugnaanaya marka wuxuu idhi haada waa arrinkaasi oo ah inuu ficilka dee rasuulka ilaahay la mid noqonayo waxa aanu inkirin waxa weeye idaa kaana alinsaanu insaanku hadduu yahay almuqararu waxa lagu sugayo weeye almuqararu calayhi isaga lagu sugayo arrinkan uu la yimi ama uu ku hadlay ama uu sameeyey munqaadan kuwu hoggaansamayey lisharci sharciga waa ruux muslima oo sharcigii hoggaansamaya ayaa ficil laba yimi rasuulkii ilaahay uu ogaaday ama dee markaa huu joogo ama ha maqle ama qowl taasuu kuba hadlay kumuu inkirin markaasaan leena la odhanayaa waa ficilkii rasuulka oo kalea la haleeshiin oo waa shay bannaanun cala alaqal waa bannaan yahay haddii kale rasuulka ilaahay kumuu sugayna waa ku inkiri lahaa fain kaana hadduu yahay kan waxaan la yimi dee waxaan lagu daayey lagu sugan laguma inkirin kaafiran gaal hadduu yahay aw munaafiqan munaafiq hadduu yahay falaa yadullu ma tilmaamayo taqriiruhu sugitaankiisan rasuulkii ilaahay uu sugay lahu waa ninkan dee kaafirka ama munaafiqa ah ficilkan uu la yimi uu kuba sugay ama hadalkan uu ku daayey oo uu ku sugay cala ljawaazi banaani ina ficilkaa hore waxaan idhi jawaazun baan horta imaka kuba xambaaraynaa wixii nooma wada imanayaan halkaa hore kuba sugnaaye jawaasnimo lama noqonayso waxa weeyaan culimmada qaarkood kaafirka oo keliya kaba soo reebaan munaafiqa de xagga ma raaciyaanba oo waxay leeyihin de kaafirkii ama walow aynu masalo soo marray kaafirku hal huwa mukhaadabun bifuruuci shariica am la laakiin aakhire markay noqoto sax ciqaabbuu kulaba kulmaya adduunyadan bal waxa weeyaan walow aan soo aragnay dee in iimaankiina la farayo furuucdan dee iimaankaas kaba ratimaysayna laba farayo laakiin waqtigan haddaan dee iimaankii la iman imika tan inagii suurada uma qabanayne horta iimaankii baaba laga doonayay bal markaa culimmada qaarkood kaafirkunbay kaba soo reebaano iyagoo le markaa ku binaynaya inaanu waqtigan iyo xaalada sidaasa dee inaga agteedna mukhaadab ku ahayn bifuruuci shariica aanu kuba ahayn oo khazali oo kale kitaabkiisa almanhuul ee xagga balcilada iyo umuuraha ayaa wuxuu yidhaha ama taqriirulkaafiri oo waxa weeyaan falaa tamasuka fiihi liannahu kaana yacridu canhum oo ruux gaala oo wax laba yimi rasuulkii ilaahay isagoo waxaa la yimi aan kuba inkirin halkan looma qabsanayo taqriirkii rasuulka weeyaanoo waa jaa-istaasi sababtuna rasuulkii ilaahay daynay waaba kuwan cinaadka laba imanayay wuxuu la yimi diidayoo waa ka jeedsanayeyba bal markaa taas waaya laakiin a'immada qaarkood waa sida imaamulxaramayn oo kale waana cibaaradii ambaan filaya halkan dee malaha meelihii dee masaadirtooda noqonaysay ayaa kaafirka waxay raaciyaan oy haleeshiyaan munaafiqay haleeshiyaan oo waxay leeyiin dee munaafiqiyo kol haddii dee nifaaqiisaa la og yahay isaguna wixii uu laba yimi qowl ama ficil ahaa haddii aan lagu inkirin iyada taasi ma tilmaamayso shaygan jawaaskii ma tilmaamayso oo kale walow maaziri oo kitaabkaa burhaan ba sharxay uu imaamulxaramayn leeyahay masalada kolley saa uu soo dhigtay imaamulxaramayn si ka duwan uu usoo dhigto oo isagu yidhaahaba munaafiqu dee wuu ka duwan yahayoo daahir ahaan waa tan axkaamtii muslimiinta lagu fulinayo ama ay ku dareeraysa axkaamtii muslimiintu dadkii uu salaadii la tukanaya bal mararka haddii ay u qarsoonto uun mooye xukumkii guud ee muslimiintana lagu xukumayo marka hore taas yahay gaalkii markaa asliga ahaa ama gaalkii lalama haleeshiinayo isagii waaba suuradan markaa kaafirkuun baa lagu koobaya waa si uu yidhaha kolley istisnaha malaa khazaalina waa sida ku dhowaya bal markaa waa qowlkaa maaziri bal muhimku waa ruuxa munqaad lishariica ah ama haddaan qowlkaa eegno dee daahir ahaan la odhanayo waa munqaad dee waqtigaa horena kuwa munaafiqiintii dee nin si cad u salaad xataa uga tegaya ma jirino habeenkii iyo markaana cid la joogine markay u qarsoonto ayay bal maalan ay ka tegayeen marka kale dadkan muslimiintu bay kuba dhex jireenoo waa kuwa jihaadadiina la xaadirayaybe taas wey وذلك كتقريره صلى الله عليه وسلم الذي على الفطر في نهار رمضان waa cibaare halkan khalal ku sugan yahay bal nusqo labaadan kolkol noqon jirayna sideedun bay dhacday naqsina waa jira horta hadalka macnuhu waxa weeyaanuun wata aan soo sheegnay aymadii kalena mafhuumkii iyo dee bal masalada ta'siilkeedii wata aan kaba soo naqliyey ee masalada kaba hadasho kii gaalka ahaa wixii dee ficile uu laba yimaado rasuulka ilaahay arkayee aan inkaar xaggiisa laynooga soo naqlin lama odhanayo waa taqriirkii rasuulka waaba gaal haddaan eegno qowlka imaamulxaramayni ama iyaguna ay soo dhigteenna kii munaafiq ahana ee isagu dee bal daahir ahaantaasi haba jirtay isba hoosta gaalka kaba ahaa wixii dee ficila ama qowle uu laba yimaado ujeeddadu waxa soo gaadhayay afcaal iyaga xaggooda dee kaba imanaysay ama waxyaale ay sameeyeen ama ay ku hadleen kole agtiisa taasi may dhac ahayn oo uu rasuulka ilaahay dee ka jeedsanaya iyaga ou dee markaas ama haba yidhaaho iyagoo waxa keenayaba dee gaalnimadooda cad iyo in laba laayuu odhanayayba sidaan dadku ugu sheekaysan dee asxaabtiisuu laynayay bal iskaba daayiya umuuro haddaba taasoo kale lama odhanayo iyadana hadduu kaba jeestay waa taqriir horta oo markaaba masale inoo cad laakiin halkan oo kale dee waxa weeyaan taqriirihi sala allahu alay wasalam sugitaankiisii aladi kii uu sugay cala alfitri waa cibaare aan isqabanahaynba bal markaa kollayna imay suurtogelin walow nusqo kaleo dee yar imika kolley antarnetadiyo kuba jirta oo yar hab electroniya usaabsan iyo kolley dee nusqooyin baa kaloo jira mualifiinta barhkooda iyo meelaha mawaqicdoodana nusqooyinka kitaabka uu ku jira sida horta ninkan caqlaha la yidhaha ama caqli oo kale iyo mawqiciisa kuwo kaleo caadiya oo meele ugu jiraana way jiraane in badan way kaba beydhbeydhaanoo xataa dee way inoo saxaanbe laakiin halkan oo kale kolley kelima naaqisa maqsuudkiina waa ta aan sheegnay laakiin taqdiir ahaan iyo tarkiib ahaan san dee khalal baa kuba suganaya bal mafhuumkaa hore ayaan kuba daysanayahay halkan cibaaradan aan odhan lahaa malaa siday noqonaysay dee kolley san ay u taallana cibaaradu oo kolley naqsigaasaa jira laakiin mafhuumkii waa ta aan aragnay fa mithaalu taqriirihi cala alqowli rasuulkii ilaahay bal qiritaanka ama sugidda uu ruux qowl kuba sugay mihaalkii waxa weeye taqriiruhu sala allahu calay wasalam abaa bakrin uu sugay radia allahu canhu calaa qowlihi qowlkiisii uu sheegay abubakar yidhi biicdaa'i salabi alqatiili kii la dilay wixii laga furtay waa dharkiisii iyo faraskiisii iyo hubkiisii oo kale waxyaalaha isaga dee u gaarka ahaa taas in waxa weeyaan in la siiyo liqaatilihi weeye liqitaali baa idiin taale halkan biicdaai salabi alqatiili liqaatilihi kii dilay oo maha dee qitaalkiisa lama siinaya waa kii dilay in la siiyo oo wuxuu ishaarayaa xadiida saxiixa inooguba sugan kollayna xukumna waa ka horeeyey rasuulkii ilaahay yidhiba man qatala qatiilan lahu calayhi bayina falahu salabuh ruuxa dee ruux dila waa dagaalna waa lagu jira waa xunayn maalinteed bay ahayd oo caddayn u hela oo keena caddayn inuu kii dila yahay wixii bal salabku waa siyaabkii iyo faraskii iyo silaaxiisii wixii salabkiisa khaasatan silaaxa dee imika looguba imanayo waxaasoo kale sida diricii dagaal iyo hubkii oo kale isagaa yeelanaya sidaasaa rasuulka ilah yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waana xadiida saxiixa inoogu sugan walow culimmadu kolley dee ay marka la eego fahamka xadiidkan ay iyo siday u fahmeen macno ahaan ay yar kala duwan tahay oo iyadna asbaabaha khilaafkooda ay kaba mid tahay waxaana dee kanun mahay axaadiis la mid a jirto sida dee man axyaa ardan mayitatan fahiya lahu oo kale dhul markaa aan cidi deganayn oon cid lahayn oo milkii hore oo sabqi aanu jirin isagu nooleeya nooleyntu maha inuu iska soo xidho una dee wixii lagu tilmaamayay in wax laga qabtay laba yimaada oo kolba wixii looga qastayay isagaa iska yeelanaya oo ku milkayahay oo kale taasoo kale iyo dee umuuraha jira kolley haddii aan dee masalada yar taabto malaa casharkii qayb igaba qaadane laakiin kolley aan uga jeedo oo arrintuna muhim tahay waayo arrinta jirta ah ee ruuxiiba marka hore aqoontiisu aanay badnaynee bal asbaabta iyo madaarigta khilaafka keentiya culimmada bal umuurahaasna aan ogeyn waxaa laga yaabaa naskii buu arkaya hadhowna marka aqwaashii lasoo naqlinayo hebel maya taas waa diiday baa meeshii taalla ama waa khilaafay wuxuu arkayaa un dee naskii khilaafay oo ninkaa qaldan arrinkana wuxuu isuu ka rogayaaba sunno iyo bidco oo kale ama xaq iyo baatil iyo wixii baaba masaladii khilaafka isu rogaysa waana waxyaalo khata weyn ay kuba sugan tahay culimmada arrintoodiina aan ahayn bal maalan axaadiisa aan tilmaamay oo kale waxa weeye arrin baa jirta rasuulkii ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa rasuulkii muballiqa ee shareecadaynu soo gaadhsiiyey in badanna tasarufaadkiisu waxay ahayn tabliiq shariico iyo dadka shareecada inuu soo gaadhsiiyo waatay kaba cabiraan tasaruf mufti ama tasaruf mubaliq waa xukum caama oo dadkao dhan ka wada dhexeeyo dee waqti kastaba laguba camal falayo awqaadda qaarkeed baa arrimo rasuulka ilaahay kuba kacaya ama laba imanayay ay jaanib la ahayd inuu yahay dee waa imaamkii muslimiinta iyo madaxdoodiiba uu yahay oo arrin dee soo gelaya siyaasa ahaan iyo marka halkaas ay kuma jirto maslaxo jaanibkaas ama amar taasoo madaxtinimadiisan uu dadkii muslimiinta dee madaxdoodii yahay wuxuu kuma fulinayo dee waaqaco khaaso u baahan waaqacada waaqacadeedii in la helan xukum caama lagaba dhigin marka waxaa jirta xadiidkan man qatala qatiilan falahu lahu calayhi bayina oo kale a'immada qaarkood waa sida maalikiyada iyo qowlkooda uu yahay waxay uba arkeen xadiidkan dee haddii ninka kolba markaa madaxda ah muslimiinta dee qaa'idkoodii ama madaxdoodii uu arrinkan caddeeyo xukumkan sheego markaa sax weeyaan oo wax weliba ama qabla alqitaal oo kale iyo wax la fulinayo oo kale laakiin haddii kale dee taasi arrin khaasaydoo tasarufkii rasuulku tasaruf imaamnimo buu ahaa ee tasaruf tabliiq iyo dee fatwo ahaan may ahayn oo markaa kolba waxay ku khaas tahay aragtida kolba qaa'idkaasay khaas ku noqonaysaa oo waa ta aragtida waa xadiidka madaxya ardan mayitatanna waa taasoo kale waa arrintay u arkeen oo dee haddii bal maalan markaasi a'immada qaarkoodna calaa sabiili lfatwa bay ka dhigeen calaa sabiili tabliiq bal haddaba haddaan qowlkan qaad bal damba mid kasta aan qaadana xadiidkan rasuulka ilaahay waa sheegay marka xadiidku inoo ishaaraya waxaa dhacay saxaabi jaliil oo abu qataada la odhanayo asxaabtii ansaareed kaba mid ahaa ayaa waqtiyadaa markii ugu horreysay gaaladuna ay xoogga yeelatay ama muslimiinta caabidee dee barhkoodna in badan ay yaaceenba ayuu nin weliba aad uxu dilayey ayuu intuu u joogsaday buu dilay laakiin arrinku waxa socday markii hore muslimiintu dee ama dadkii ku dhex jiray ay yaaceen oo kaleo meeshii uu ka tegeyba uu kaba tegay ninkiina halkii baa lagu dilay diric adag oo fiicanna waa gashanaayo nin kaleo muslimiintii ka mida ayaa la baxay oo kala baxay markii dambe la isu soo noqday baa rasuulku xadiidkiina sheegay man qatala qatiilan lahu calayhi bayina falahu salabuh markuu hadalkaa yidhi abi qataada kacaa fadhiistay waa kaca waa fadhiistaa rasuulka ilaahay baa yidhi maxaa dhacay dee isagiina bayino markaas iyo cid inu ne waa laga yimi arrintiina cid markaa markhaati u ana markaa ma hayn deetuu arrintiibuu u sheegay nin baa dadkii ka dhex kacoo yidhi rasuulkii ilaahayow waa runtii anaana haye adigu xaggaaga wax ka sii raali gelaya diricii anaa qaato oo haysee abubakar baa markii hadalkan yidhi oo yidhi may cibaara laa hallaahi intuu yidhiba rasuulkii ilaahay libaax libaaxyada ilaahay ka mida intuu u qasto dee salabkiisii udaybaca quraysh sidoo kaba cabiray deebna aan tamartiisi iyo quwadiisi iyo waxtarkiisoo kale lahayn oo quraysha ma siinayo ma dhacayso rasuulkii ilaahayna wuxuu yidhi haa run buu sheegay sii ninka salabkiisa tii buu siiyo beer weyn baabu kaba iibsado ahaa waa maalkii ugu horrayseen maal yeeshayba uu lahaa haddaba tii wayaag markaa rasuulka ilahay hadalkan uu yidhi meetaas ayuu ku sugay walow dee xadiidka rasuulkuna horreeyey waa tan tuu sheegayaan xadiidkan saxiixu kuba sugan yahay wa mihaalu taqriirihi cala alficl rasuulka ilahay taqriirkiisii ficil uu dad bal maalan kuba sugayna mihaalkii waxa weeye taqriiruhu sala allahu alayh wasalam khaalid bna alwaliidi khaalid bn lwaliid uu ku sugay ee rasuulka ilaahay calaa akli dabi bahashaa dabida bal markaan dee saa ay ay culimadeenu kuba laqbeeyeen masaluglayda ama afriyadiinlayda oo kale barhkood baabaleme waa tan tan dee magacan loo yaqaanaa waral baa luqada carbeed la yidhaha tani waa nooc kuba dhow barhkood baaba yidhaha dee noocan xataa ilaa imakana dad cuna ay malaa bilaadda carbeed iyo jaziirada ay jiraan bal adigu dabi cunitaankii ayaa gurigiisii waa loo soo hadiyeeyey haweeney la walaal ahayd maymuuna bintulxaaris oo waxa weeyaan habaryar u ahayd khaalid iyo ibnu cabaas iyo dee say maymuunaba habaryar ugu ahayd oo waayo hooyooyinkood baa walaal ahaa iyo dee iyo ayaad keentay oo baadiye kaba keentay gurigiisii markii la keenay rasuulku muu cunin waxaa deeta cunay khaalid ibnu waliid baa ku cunay gurigii rasuulka marka rasuulka ilaahay muu odhan dah oo kumuu inkirin taasi markaa maxay ka dhigan tahay inuu xalaal iyo bal rasuulka ilaahay muxuu yidhi un dee laysa biardi qowmi faajidu nafsi tacaafu dee qoomkayga ama tolkay dhulkiisa laguma aqoon waxanoo markaa naftaydii baan arkaya iyadoo diidaysoo karaysa dee xaraamnimo ugama tegin dee ficilkiina wixiina haddii aan loogama tegin taasoo kale laakiin uu dee arrintan oo kaleta isagoo wixii dabiica u lahayn ama naftiisi aanay doonayn isagoo wixii xalaalnimatiisa ictiqaadsanaya dhib ma lahay bal taasna waa ficil rasuulka ilaahay sugay taasna waa mid waxasana xasan sugitaankiisii calaa inshaadi shicri gabay tirintii fi lmasjidi dee bal isagaaba dee amraya oo mimbar baa loo dhigaye isagoo masaajkii la joogo rasuulkii ilaahay ayuu gabayo weliba ay ku sugantahay hajwi iyo caydii quraysheed markaa dee dagaa waa la dagaalamayo jihaadkii lisaanka ay ahayd iyaguba way soo gabyayeenoo waa loo jawaabaye loona gabyaye ayaa uu kaba tirinaya rasuulka ilaahayna waa arkaya waa ku daayey oo beri dambe cumar isagoo gabaygii tirinaya uu arkay oo uu si xun u eegay ayuu ku yidhiba iyadoo midkaa khayr badani halkan jooga oo rasuulka ilaahay ayaan gabayga halkan ka tirin jiray abu hurayrana markhaati u funuay marka taasoo kale taqriirkaasna dee waxa weeyaan dee waana gabayga dee kollay gabay jihaad baabuhaaye waa iyadna taqriir rasuulka ilaahay sugay marka maxay noqonaysaa waa inay taasna jaais tahay dee madmuunka kolley shicirkun baa la eegaya marka wuxu uhi hada haddaba arrinkaasi waa markaa taqriirkani xujo noqonaya ama jawaaskii aan kaba qaadanayna waa fii ma ra'aahu sala allahu alayh wasalam wixii rasuulka ilaahay arkay aw samicahu uu maqlay aw balagahu soo gaadhay faaqarahu waxaan rasuulka ilaahay kaba warherin oon caam noqon oo ruuxu khaasi sameeyey dee taqriirkii rasuulka lama odhanayo ee waa wixii uu arkay ama uu maqlay ama soo gaadhay ee uu sugay weeye wakadalika masaladaa waxaa laba mida oo iyadna taqriirkii rasuulka noqonaysa istibshaaruhu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay faraxiisii uu kuba farxayo ku bishaaraystayba oo macnaa ficil cidi la timi ama hadal ruux ku hadlay ayaa la arkay rasuulkii ilaaho kuba faraxsan yaanu odhan hadda waa fiican yaxo ma odhanba laakiin isagii baa laga dareemay wejigiisiyo taa dee isagoo tan kuba farxay oo hadalkan markaas wadalika taasna waa nooc taqriir weeyaan oo ficilkaas dee waaba inuu dee taqriirkiiya shay jaa'iza yahay wadalika kaistibshaarihi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay bishaaraysigiisii ama faraxiisii kuba farxay weeye cinda samaaci maqalkiisa agti qowla mujazizin ninkaa mujazis la odhanaya almudlijiyi reer bani mudlij qowlkiisii markuu maqlay waa nin mujazis ibn alacwar mujazis baan ujeedaa la arkay inay wasfi bay ahayd ama waa foodgooyi oo malaa dadbu intuu dee siay caadadoodu ahayd marka nin la soo qabtee dagaal lagu qabta haddii lasii daynayo oon la dirahayn oo kale ama aanay wax kuba furanayn intay foodiisa gooyaan bay sii dayn jireen oo kaleo calaamo idlaaquba ahayd kollina waa ficil mala taasuu laba yime waxaa la odhanaya ibn alacwar ibnu jacdato nin reer bani mudlija ayuu ahaa nisbaduna waa reer bani mudrij ibnu muro la odhanayo reer kinaano ahoo carab agteeda waana loo qirsanaa iyaga iyo reer kale oo reer bani asad la odhanayo asadkii qoraysheedna asadkiisna kinaana waxa weeyaan ayaa waxay u qirsanaan jireen waxay kiyaafo yidhaahaan carabi waa wax loo yaqaanay oo lagaga dambayn jiray kiyaafadna waa waxa weeye waa ta inoo soo tacoto ama waa dadkan garanaya dadku say isu eegyiin oo laba isdhalay ama qaraabanima ka dhaxayso waxaan dadka kale u muuqanba u muuqanayo oo umuuro shabah kaba dhexeeya oo dee iyagu malaa fiiro dheeroy leeyihiin oo ay ku garanayaan dadkaa calaaqada kaba dhaxaysa waxaa kalooy kala sooci jireen raadka oo kale oo haddii wax raad la tuso raadkaasi raadkii kale kagama darsami jirin rasuulka ilaahay ba salawaatu ullahi wasalaamu caleyh habeenkii uu soo baxay hijiradii dee qaa'if baa laba socday raadkana way hayeen markuu buurtii soo galay ayuu meel uu socday garan waaye dee raad dambe waaye wax dambe waaye laakiin ilaa halkaa qaa'ifku waa wadayba oo raadku inuu halkaa soo gaadhayna waa waa arkay buurtii markuu soo gaadhay haddaba taas bay ahayd oo khiyaafaa la odhanayay ninkana reerkaas buu kaba mid aha labadaa reerna carabi waa lagaga dambeeyey walow dee la dhici karto dad kaleba in lagaba helayo oo kutubta qaar bay kuba soo aroortay cumar ibnu khadaab inuu qaa'if ahaa dad dee arrintaas ama macrifada caynkaasa le uu ahaaba taasna waabay dee kutubta qaar inooguba soo aroortay labada reer midna ma ahaynbe laakiin waa dad carabi taa u aqoonsanayd dee sian dee arrinkan diyaarada iyo haadadkan iyo shimbirahan wax kasheegood oo kale reer benilihbi reer beni la odhan jiray ayaa isna lagaga damayn jiray kaba cabireen khabiirun benilihbin falaa taku mulgiyan maqaalata lihbiyin ida dayru marati kol haddii shimbir iyo haa duulay dee ama xumaan ha ku sheegay ama waxe oo waxyaalihii diyaaradoodii nin reer benilihbi wax ka sheego waa nin khabiir ku ahe maqaaladiisa ha dhayalsan bay ahayd oo rumaysan ba arrintooda ahayd oo dee reer reer ay waxu yaqaaneen baa jiray haddaba taasoo kalea ninkani ahaayo horta reerkaasuu kaba mid ahaa muxuu yidhi haddaba ninkaas qowlkiisii walxaal qad badat ay muuqatay aqdaamu zaydin bni xaarisata zayd ibnu xaarisata lugihii iyo wabnihi inankiisii usaamata usaamo ahaa lugahoodaa muuqday radia allahu canhuma min taxti alqidaai waxay huwanaayeen hoostiisa hoostiisa ayuu kaba muuqday macnaa waxa weeye iyagoo meel wada hurda oy maro ama bustabo ama dee maro wada huwan yihiin ayaa lugahoodiibaa soo baxsanaa intoodii kale lama arkahayn arrinna way jirtaayoo dee kollay malaa dacnina keenaysayoo zayd ibnu xarisata nin caraba oo aad dee markaas midabkii ama cadaan ba la ahaa dee aad u cadaababuhay kaba cabiri jireen weliba bayaadkiisaasan ama cudbiga oo kale aybay barhkood kalqudni bay kaba cabiraya macnaa aad bu uba caddaa usamana aad u madow buu ahaa hooyadii baa dee barkal xabashiya ahayd me umu ayman bal markaas aad bay u madoobaa markaasay barhkood odhan jireen ninkani ninkan ma dhalin oo taasaaba jirtay ninkanaa soo maray meel bay wada hurdaan markaasaa muxuu yidhi ninkanna waa qoladaa shabaha dadka taqaana ina hadihi alaqdaama bacduha min bacdi lugahani waa luga isdhalay ama barhkood barhka kale xaggood ka adeen macnaa lugahan barh ahaani adigu waa dad isdhalay weeye oo barhkood barhka kale xaggii ayay ka ahaadeen taas buu yidhi markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh arrinkaa uu ku farxay oo faraxuna waxay ahayd isagoo asaariirtii ama khuduuddii wejigiisu ay dhalaalayaan marka uu farxana sidu noqon jiray ayaa uu yimi aqalkiibuu soo galo u caasho ku yidhi ama caaisha alam taray dee waxa weeyaan dee ana mujazizan mujazizani limudlijiya dakhala maalan oo dee inuu soo galay isagoo saasuu hadalkaa yidhi waa farax uu kuba farxay bal haddaba markaa faraxani maxay ahayd waa in dee bal macrifada ciddii leh kolley dee wixii aan umuur kaleo ka xoog badan oo daliil iyo qarin kaleo qariino kaleo ka xoog badani aanay meesha kaba saarin in umuuro la ictimaadsan kara ay tahay taas baa halkan ay culimmadu kaba qaateenoo liannahu sala allahu calayhi wasalam laa yuqiru ma sugayo calaa baatilin shay baatila cid kuma sugayo walaa yastabshir kuma bishaaraysanayo kuma farxayo libaatilin dee hadalkii la sheegaye laysla dhex mari jirayna meeshuu kaba saaray waa tan walida qaale shaaficiyu shaafici saasuu uba yidhi oo shaafici baa markaa muxuu yidhiba iyo wa axmedu raximahum اllahu tacaala biihbaati nasabi maxay ugu tegeen nasabka in lagu sugayo can dariiqi اlkaafati kaafa waa jamcu qaa'ifin sida kaafirba kafara loogu jamciyo qaa'ifkana waa ta aan soo sheegnay dariiqi lagula sugayo macno waa maxay kolley daa'imaan kuba waafaqsanayn baa taa jira daliilkoodna waaba tan ruux baaba nasabkii ay dee shaki soo galay diidma iyaabaa soo galay iyo dee diidmo ama cidiida nasabkan loo tiirinaya ama ay diido adigu shakii baa nasabkii soo galay iyo cid laysku haysiya ruuxu yidhaahaba maan dhalin ruuxan oo kale hadday dee dhacdo oo kale umuur baa jirta kolley tan ka horayso oo rasuulku yidhi alwaladu lilfiraash haddii meeshii firaash zawjiyo ama uktiyada horena dee dee amadiina way soo gelaysay dee ahayd bal maalan suriyada ruuxa uba ahayde taasi ay jirto iyada dee waladkiibaa firaashkii yeel ama loo xukminayaayoo hadal kale ma jiro laakiin markay taasi tahay nasabkii waa dee waxay markaa nasabkaa majhuulkaaba weeye ama laba diidan yahay ama lagaba shakiyey oo kale dadka macrifadan leh de haddii loo bandhigo waktigaasna waa loo bandhigi jiro dee surooyin way u laabmi jireen oo ay bal markaa midkood dee midka kale nasabkiisii u sugaan kol haddaan wax daliil ka xoog badani aanu jirin waa wax la ictimaadsanayo weeye waana halkay kaba qaateenoo waa taqriirkan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh dee markaa haddii dee duruqdii ay tadawurtay oo maanta heer la joogo wax ruuxa laga qaadayo isaga dee oo kii kalena laga qaadayo lagu soo saarayo isdharkoodii iyo dee nasibnibadkoodii dee taasna maaha wax imika yimi oo kaloo la yidhaaha kol haddii dee wixii wax saabita ay yihiin oo dee maalan wax tajribo ku jira un aanay ahayn daliil ka xoog badan sidaa kaa firaashnimana aanay jirin oo wax la raaci karaba dee markaasay noqonin bal markaa taasna waa taqriir oo istibshaarkii kaba imanaya alqiyaas intaadha hal daqiiqo allah subxaana wa tacaala alaa aclam